Wasiirka Wasaaradda Qoyska iyo Horumarinta Xuquuqul Insaanka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Khadija Maxamed Almaqsuumi ayaa maanta si rasmi ah magaalada Muqdisho ugu daafurtay imtixaanka qoraalka ee xubnaha u tartamaya Guddiga Madaxa Bannaan ee Xuquuqul Insaanka Qaranka. Imtixaankan ayaa waxaa u fadhiisatay konton iyo sideed dhalinyaro ah oo isugu jira gabdho iyo wiilal, kuwaas oo buuxiyay habraacyada loogu talagalay shaqadan. Guddoomiyaha Guddiga Madaxa Bannaan ee soo xulay musharaxiinta guddiga mudane Cumar Faaruq Cusmaan ayaa ka warbixiyay xubnaha u fadhiistay imtixaanka.
tan iyo markii aan bilownay broseskan waxaa soo dalbaday oo soo gudbistay codsiyadooda saddex boqol iyo laba qof oo oo oo doonayo inay u tartamaan een, sagaalka xubnood ee guddiga madaxa bannaan ee xuquuqul insaanka qaranka Een, markii aan sida sharciga uu dhigaayo aan fiirinay markaan fiirinay eh, sida ay qabto mabaadi'da paris ee lagu dhisay ama lagu dhiso eh, hay-adaha madaxa bannaan ee xuquuqul insaanka Een, ah, marka aan fiirinay sida uu dastuurkeena annaga uu dhigaayo marka aan ka fiirinay madax bannaanida iyo integrity-ga sumcadda iyo iyo iyo doorka qofkaasito uu ku leeyahay eh, horumarinta ee, difaacitaanka xuquuqda aadanaha waxaa u soo gudbay ee, siddeed iyo konton qof oo u soo gudbay in ay noqdaan een, dadka oo een, yacni u soo fariisanaya imtixaanka qoraalka ah marka maanta ee, dadkaasayta u soo gudbay ama la shortlist gareeyey oo siddeed iyo kontonka qof ah ayaa maanta imtixaanka qoraalka ah aan ka qaadaynaa Een, kaa kadibna waxaa noogu xigi doono in een, imtixaankii oralka ahaa ama afka ahaa la qaado oo sida uu dhigayo sharciga iyo nidaamka caalamiga uu dhigayo Wasiirka Wasaaradda Qoyska iyo Horumarinta Xuquuqul Insaanka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Khadija Maxamed Almaqsuumi oo daafurtay imtixaanka ayaa u rajeysay ka qaybgalayaasha imtixaanka inay keenaan darajooyin wanaagsan.
waa maalin farxad leh maalin guul weyn ummadda soomaaliya soo hoyto waaye inaan maanta halkaan joogno jaamacadda ummadda imtixaanka laga qaadayo ee, dhammaan inta soo xareysay guddiga madaxa bannaan ee xuquuqul insaanka waxaa ugu mahadcelinaa waxay tahay ee, dhammaan guddiga madaxa bannaan oo arrintan loo igmaday ayagoo ka shaqaynayay muddo hal bil oo haddana xilligii gabagabadii imtixaanka sugayno ee, insha allah maanta u bilaabmay marka maanta waan ku faraxsanahay inaan maanta kormeer halkaan u imaaday ee, aniga iyo agaasimaha guud nimanka wasaarad ahaan intii ku shaqo leh howshan ee, si qurxoonay ku socotaa alxamdulilaah Ee, inta dhammaan ka soo qayb gashay oo ugu mahadcelinayo ku baas gareeyeen Ee, waxaan rajeynaya insha allah meeshan inaan kasii wadni ilaah idinkiisa oo dad taaya leh insha allah inay kasoo baxaan guddigan biisni illah Xubnahan maanta u fadhiistay imtixaankan qoraalka ah ayaa markii ay soo gudbaan waxa ay gali doonaan imtixaanka wareysiga kaasi oo lagu hubin doono macluumaadyadii ay soo gudbiyeen intii ay ku jireen nidaamka shaqaaleysiinta guddiga madaxa bannaan ee xuquuqul insaanka qaranka.